dowladda federaalk ayaa maalmihii tegay waxay gobolka banaadir ka waday diiwaangelin qori caaradiis ah oo dadka lagu qasbayo islamarkaana la afduubanayo si codayn xoog ah looga qaado waxay dadka kala degaysaa gaadiidka dadweynaha iyadoo sidoo kale goobaha waxbarashadana isweerka qabanaysa si dadka ay ugu qasabto mashruuca doorasho qof iyo cod ay ku sheegtay ee lagu diidan yahay qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka oo kale ah shariif sheekh axmed madaxweynihii dowladii ku-meel gaarka iyo xasan cali khayre ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalk ayaa cambaareeyey tallaabadan ay ku dhaqaaqday xukuumadda filla soomaaliya iyagoo mashruucan doorasho qof iyo codka lagu sheegay gebi ahaanba kasoo horjeestay xasan cali khayre ayaa waxaa lagu sheegay doorashada ku tilmaamay mid gacan ku samays ah oo aan xaqiiqo ahaan jirin islamarkaana ay dowladdu federaalka dadka cabsigelin iyo qafaal ku hayso shariif sheekh axmed ayaa sheegay in ay tahay isdiiwaangelin hubaysan oo qori caaradii ah iyo cadaadis iyo qasab bulshada lagu hayo madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud ayaa ka shaqaynaya sidii uu mar kale ugu soo noqon lahaa madaxtinimada filla soomaaliya taas oo ay aqoon-yahanadu iyo siyaasiyiintuba sheegayaan in aysan suuragal ahayn maadaama uu ku suntan yahay mid dalkii xaraashay dadkiina barakiciyey isagoona khayraadkii uu dalka lahaa u gacangeliyey shirkado iyo dowlado shisheeye haddana uu mar kale u hanqaltaagayo sidii uu u dhammaystiri lahaa boobka uu ku hayo khayraadka dalka inta uusan dalka isaga cararin maadaama uu ku fashilmay dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab